bismillahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa sidaad sheegtay maanta halkan waxaan hambalyo uga dirayaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bahda saxaafadda soomaaliyeed wariyayaasha iyo dadka wax qora noocay doonaanba warbaahin af soomaali ku hadasha wax ku gudbiya oo maanta ay tahay maalin taariikhi ah markii ugu horeysay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii la go-aamiyey in soomaalidu xogta isugu gudbiso af soomaaliga journaalkii ugu horeeyey ee af soomaali ku qoran uu soo baxay ko iyo labaatankii octoobar kun sagaal boqol todobaatan iyo saddexdii ummadda soomaaliyeed heshay akhbaaraad ku qoran afkooda hooyo wariyuhuna helay ama si sahla uu uu wargeys ama xog ugu gudbiyey afkiisa hooyo marka maanta maalintaa taariikhiga weeye ummadda soomaaliyeed taariikhiga u ah waad ogtahay maanta halka ay soomaalida qoraalkeeda iyo waxqorkooda uu marayo ummad kasta waxay horumarku gaadhaa oo oo kula tarsataa shucubta kale ardadu horumarku gaadhaa markii waxay wax ku baranayaan uu yahay luuqada afkooda hooyo marka maalintaa taariikhiga weeye waxaan u hambalyeynayaa bahda saxaafadda waxaan u hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed dabcan hela xogtaas ku qoran af soomaaliga waxaanuna dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanba u taagannahay inaan xoojino oo haddii uu xiliyadii dagaalka sokeeyo hoosu dhacay barashada afka soomaaliga iyo qoraalada lagu sameeyo inay dowladda soomaaliyeed ay go-aamisan in la xoojiyo marka hambalyo